Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne isla markaana isticmaali jiray daawooyinka la isku cadeeyo, kuwaasi oo saameyn kala kulmay, ayaa haweenka kale ee magaalada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan daawooyinkan. Daawooyinkan ayaa dhibaato u keena maqaarka waxayna sababaan in qofku u adkeysan waayo kulaylka. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa haweenka kale ugu baaqay inay iska ilaaliyaan daawooyinkaas.
dhibaatooyin fara badan aa laga- aa lagala kulmaa in la iscadeeyo ee, ama maqaarkaagii la bedelo Ee, midda koowaad in qofka uu horta abuurka ilaahay uu bedelo Ee, second inuu qofkani maqa- maqaarkii kore uu iska qaado Ee, waxaa ka mid ah oo kaleento in qofkani uu adkeysan waayo waxyaabaha soo waxyaabaha jirkiisa soo weerara sida qoraxdoo kaleento inuu qofku u adkeysan waayo gabdho badan fara gabdho fara badanna waan ku dhiirigeliyey in oo macnaha waxyaabaha naturalka ah ee la marsado la isticmaalo ee u qurux badan tahay ee macnaha ii sheeg saameyntii ka imaan lahayd inay wax kiimika marsadaan ay ka fiican tahay boqolkiiba boqol waxaan ku dhiirigelinayaa in boqolkiiba boqol uu qurux badan yahay midabkooga midabkooda ay isticmaalaan waxyaabaha naturalka ah ay iska daayaan waxyaabaha kiimikalka ah ee hadhow diine caqabad danba kugu noqon doona waxaa jira gabdho fara badan oo hadda raba inay iska daayaan oo wax- soo isticmaala kiimikada oo raba hadda inay iska daayaan haddana waddo ay u maraan la oo macnaha maqa- iskiinkoodii oo zaaid isku bedelay marka waxaan kula talin lahaa marka horeba inaadan gelin baabkaas oo waxyaabaha naturalka aad marsatid midabkaaga saasuu kuugu dhalaal badan yahay saasuu kuugu qurux badan yahay ood ku qanacsanaatid dhibaatooyinka ay kala kulmaan dad iska cadeeyo yacni waxaa ka mid ah inay midabkooda bedelaan wejigooda inuu ka halaabo qoraxda sidoo kale inay dhibtaa laga yaabaa dee hadday iska dhaafaan een, daawadaas waxaa leeyahay een, midabkoodana ma helayaan wejigoodana hela maahan wayna isbedelayaan horta waa ku mahadsan tahay anigu ma isticmaalo daawooyinkaas laakiin or een, waxaan isticmaalaa daawooyin dabiici ah walaahi kuwo badana aqaana xasdila inay iska dhaafaan kiimikado dhibaatooyin badanay leedahay Een, dad badana aqaano asxaabteyda kamid a xitaa way jiraan inay iska dhaafaan ku dhiirigelin lahaa daawooyinka maad wallaahi ilaa iyo dhowr qofood camal waay haa wallaahi way u geysan karaan inuu maqaarkoodii uu daciif sii noqdo waxaa laga yaabaa inuu dhibaatooyin badan way u geysan kartaa Een, haddii iska dhaafto yacni quruxdeeda hore ma helayso haddiina iska dhaafina daawooyinkeeda haddana yacni qurux inayna si- oo sii raadinaysaa ku dhiirigelin lahaa inay iska dhaafaan kiimikado waayo kiimikadan waxaa loo soo saaraba waa inuu qofka naftiisa wax u yeesho waa inay iska dhaafaan oon orginaalka isticmaalaan sida daawooyinka yaryarkoo la isticmaali karo een, badna iyo kareensaliidka waxaas caadi waayo originaal waa ku- wax ku dhiirigelin inay kuwaas isticmaalaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku yaala goobo kala duwan oo lagu iibiyo daawooyinka kiimikada la isku cadeeyo kuwaasi oo haween badan ay kala kulmeen saameyn badan